Wasiirkii hore ee dagaalka dowladda Ingiriiska ayaa sheegay in suuragal ay tahay in maamulka cusub ee Donald Trump ee dhowaan ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee dalka Mareykanka uu aqoonsado maamulka Somalilan inuu yahay dalka go'ay intiisa kale. Ninkan oo xubin ka ah xisbiga muxaafidka ee dalka Ingiriiska ayaa sheegay inuu la sheekaystay xubno ka mid ah fariiqa Donald Trump madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka ayna u sheegeen suuragalnimada in Trump uu qaado tallaabo uu ku aqoonsanayo maamulka la baxay Somalilan. Waxaa suuragal ah in arrintu waqti qaadato si ka duwan sida aan filayno, ayuu yiri wasiirkii hore ee dagaalka dowladda Ingiriiska oo lagu tiriyo shakhsiyaadka aadka ugu ololeeya in Soomaaliya si toos ah loo kala qaybiyo maamulka Somalilanna uu noqdo gobolka go'ay Soomaaliya intiisa kale. Dowladda Ingiriiska ayaa qayb ka ah dowladaha reer galbeedka ee faragelinta iyo duulaanka ku haya Soomaaliya waxayna dowladdan hirgelisay maamul goboleedyada ka jira dalka oo qayb ka ah tallaabooyinka lagu kala qaybinayo Soomaaliya. Donald Trump xilligan ku guuleystay doorashada Mareykanka ayaa isagana ah maangaab aan wax badan ka gaban sidaas darteed lama baycidsan karo inuu qaado tallaabo uu ku kala qaybinayo Soomaaliya.